kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbe dalka switzerlan waxa uu ka mid yahay waddammada yurub ay soomaalidu ku nooshahay waxaana soomaalidii ugu horraysay dalkaasi tagtay lagu sheegaa inay ahaayeen arday wax ka baranaysay dalka talyaaniga dhammaadkii lixdameeyadii haatanse waxaa dalkaasi ku nool soomaali lagu qiyaaso ilaa iyo siddeed kun kuwaasi oo xilliyo kala duwan dalkaasi galay mustafa bashiir xaaji goobdoon waxa uu ka mid yahay dadkii xilliyadii dhexe dalkaasi tegey wuxuuna xubin ka yahay ururka soomaaliya swiss ee magaalada zuyurikh oo ka shaqeeya wacyigelinta iyo isdhexgalka bulshooyinka waxa uuna sharaxayaa xilliyadii kala duwanaa ee dadka soomaaliyeed ay dalkaasi tageen soomaalidii ugu horreed inay yimaadeen xiliyadii lixdimaadkii kuwaas oo ah kuwa waxbarasho u joogay dalka talyaaniga ayagoo dalkan imaan jiray xilliga leelaha ama samarka wax loo yaqaan oo ka shaqaysan jiray saddex bil ama laba bil oo kale kadibna dib ugu noqon jiray dalka talyaaniga kuwa ayay ahaayeen raaci ugu horreeyey ee dalkaa yimaada kuwaasoo qaarkood xaasaska guursaday waxaadna arkaysaa qaar ka mid a kuwii halkan yimid oo dib ugu noqday dalkii iyo carruur aan waalidkood aan arkin oo ka tegey kuwaasa kuwaas ayaa la dhigi kara lixdankii kuwaas a ugu horreeyey kadibna waxaa bilowday sideetan siddeetankii dhammaadkiisii qaar qaxooti u yimaada halkaan ay yimaadeen kadibna sagaashamiyada ayay noqotay cadadkii ugu badnaay abid ee qaxooti u yimaada switzerland kuwaas intooda badan kasoo geli jiray dalka talyaaniga balse badnaanshaha soomaalida ay ku badan tahay dalkan switzerland xilligaa kumaysan nagaadin waayo dalka switzerland ma ahayn dal sharciyada bixiya iyo xagga waxbarashada horumarka laga gaaro xagga jaamacadaha oo kale balse raaciga dambe ayaa waxaa yimid labadii kun koox dhalinyaro u badan kuwaasuu ka soo hajiray xagga iyo libiya sida dhacdaba markay bulsho timaado waddan ay ku cusub yihiin waxaa jira caqabado ay la kulmaan kuwaasi oy ka mid yihiin luuqadda dhaqanka iyo isdhexgalka jiritaanka caqabadahaas ayaa keena inay abuurmaan hay-ado ay leeyihiin bulshadu oo ka shaqeeya danahooda hay-adaha sidaa ku abuurmay waxaa ka mid a dalladda lagu magacaabo jaaliyadda bariga swiss oo ka dhisan magaalada zangalan ee dalka switzerlan dalladdan waxaa madax ka ah laylo maxamuud qanyare waxayna iga warrantay waxyaabaha ay bulshada u qabtaan wax badanaa wax ka qabanay inaan dadki fahamsiinay sidii hadday dhibaata soo wajahda meesha qaabilsan waxay xaq u leeyihiin waxaa xaq looga leeyaho inay iska ilaaliyaan ay tahay waxaan wax ka qabanay sida guriga kareysiga oo kaleetood in guryihii la kareysa la helo waxaan wax ka qabanoo kale iskoolada oo maaragtay howlo badan oo maaragtay mashaakilla ay ka taagnaayeen ilmihi mararka qaarkood maaragtay waxbarashadii mararka qaarkoodna aan la qabsan karin mararka qaarkoodna waaradka laftigooda aanay fahamsanayn waxa markaas cunuga u baahan yahay marka waxyaabo badan oo saas kamid ah caafimaadka oo kale haddii wax looga baahdo ilmaha yaryar intaanay iskoolka gaarin waxaa la yidhaha horumarinta ilmaha iskoolka ka hor barnaamijyo aan u samaynaa ilmihii in lasii baro qarankii sida loosii qabsan lahay sidii wax loo kalareyn lahay waa barnaamij usbuuc kasta oo sabdi ah baxa hooyooyinka iyo carruurtuna qaas u yahay qurbajoogta soomaaliyeed ee ku nool waddamada galbeedka ayaa dhibaatooyinka ka hor yimaada waxaa ka mid a dhallinyarada qaarkood oo ka taga dugsiyada waxbarashada iyo ku biirista kooxo daroogada waddooyinka ku iibiya ama waxbooba oo ay dhallintu ka mid noqoto fallalka noocaasi ahina waxa ay keenaan in dhallinyaradu ay xabsi galaan noloshooduna ay jarjarka ka dhacdo haddaba dhibaatadaasi ma tahay mid ay la kulmaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka switzerland soomaalida meel kastoo joogaan waa isku mid xagga la yidhahda dhaqankii soomaalida iyo qurbaha oo la yimid balse dalka switzerland inta badan anaga dhibaatooyinkeeda xagga dhalinyarada aada bay u yaryihiin maadaama dhalinyarada marka dugsiyada sare ka baxaan inta badan waxay helaan mihnado ay ku shaqaystaan oo noloshooda ay ku dabaraan dalkan switzerland waa dal qani ah marka waa yar tahay shaqo la-aanta inkastoo jiraan dhibaatooyin xagga qoysaska carruurtooda halkan la keeno ee xilliyada ugu dambeeyada ay dhibaatooyin taa ayaa jirta oo qoysaskii iyo carruurtiida halkan loo keeno wadankii soomaaliya laga keenay isfaham darro dhinaca waa jirtaa laakiin inta badan dhibaatooyin xagga dhalinyarada dalkan aad ay uga yar tahay soomaalida ku nool qurbaha walow ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyinka haysta haddana ummadday ma la'a inay gacan ka geystaan wax ka qabashada dhibaatada ka jirta dalkoodii hooyo ee soomaaliya waxaana dalladda jaaliyadda bariga swiss ay soomaaliya ka fulisaa howlo gargaar oo ay ka mid yihiin geynta qalab caafimaad waxaan geynaa isbitaalada wixii qalab caafimaad isbitaalada muqdisho ku yaala sida isbitaalka dayniile isbitaal banaadir wixii markaas noo suurtagal oon gey karnaan geynaa laba barojecti oo midna caafimaadka ku wajahan yahay midna waxbarashada ku wajahan yahana wuxuu ka socdaa magaalo saddex boqol iyo konton kilomitr u jirta muqdisho oo la yidhahda beri laylo qanyare ayaa sheegtay inay dalka switzerland ay ka aruuriyaan dhar nuucyo kala duwan isugu jira kadibna ay geeyaan dalka soomaaliya iyagoo ku caawiya dadka danyarta ee aan lahayn dhaqaale ay dhar ku iibsadaan labada kun iyo sideed yaan bilownay inaan dharkaas iyo wax alla wixii aan helayna aan ka aruurino oon ugeyno wadankii labada kun iyo sagaalkii aan waxaan arkay mar la igaga soo duubay cajalad alaabtii oo la qaybinayo dumarkii soomaaliyeed oo dhar ka waayay meesha leanna waxaan badanaa dharka ka qaadi jirnay dadka cadaanka oo wadanka deganaan ka qaadi jirnay dharka ilmaha iyo raggaan u badnaay oo dharka dumarkooda xirto macnaha dumarkeedna ma xirto sidaasaa waxay igu kalifta hadda containerkii ugu dambeeyey oo labada kun iyo laba iyo tobanka bishii sebtember sanadkii tegay aan dirnay inaan marka ka aruuriyo soomaalida dhan oo degan bariga iswiiska dharkaasaana ugu dambeeyey waxay tegay dumar soomaaliyeed keliyahana loo aruuriyey dumar soomaaliyaana laga qaaday laakiin intii ka horreysay waxaan ka qaadi jirnay dadka wadanka u dhashay waa gartay dabcan dad fara badan ayaa jira oo u baahan deeqda noocaasi oo kale ah soomaaliya maadaama aan ognahay inay dhibaatooyin fara badan ka jiraan marka sideed ku xushaan cidda aad siinaysaan ama mudanba in la siiyo deeqda noocaas oo kale ah runtii dad aan aaminsannahay oo waddanka noo joogaa qaybiya hadda containerkii ugu dambeeya oon dirna oo dharka ahay waxaa laga qaybiyey barakacyaal iyo akshiid joogay oo ay ka mid ahaayeen kuwo beri dhexdaana ay guryo kusoo dumeen halkaasaa laga qaybiyey maaragtay dad aad iyo aada u badan oo barakacyaal ah ayaana loo qaybi
dhegaystayaal barnaamijkii qurbaynu toddobaadkan ku soo qaadannay nolosha dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka switzerlan intaa ayaan ku soo gebagabaynayaa tan iyo intaynu barnaamijkan lamida dib u kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo